aagan waxa weeye muddo hadda saddex sana ah bay abaar ku haysataa abaartaasi waxay keentay inay xooluhu ilaadaan marka ugu horreysay haatanna dadkiibaa ku daba jira hadda reero xaafado iyaga miyiga howl dhaqatada ah waxaa baxay ilmo sanjira ah ilmahaasi wuxuu soobsaday gaajo iyo araab maadaama ay xoolahaani ganacsina ka tageen qalmiina ka tageen oo ay yihiin wax iyagii dhibaya oo macnaha basaya boqolaal qoys oo kale oo aagaas waxa weeye kusoo tuurada iyo hareeraheeda oo bootooyinku biyaha godob uga soo qaadi jireenna ayaguna xaaladadu waa bariga dhexe kadib markii ay waayeen bootooyinkii waxay sidaa ku qaataan dadku waa la iskala macaadili jiray bootadii saddex sanay dhaaminaysay saddexdaa sana ay dhaaminaysay waxay weyday dadkii shidaalkii bay weyday ila waxma soo galaan ayaga dhaqaalala maayaan markii wa macnaha wax isdhaafaan waxaa la heli karaa dhaqaalo ay bootogaari ku shaqaynayo
waa yahay deegaanka gudbo intee u jidhaa meesha ilmuhu ku geeriyooday ilmuhuse marag baa mise waa dumar
wiil weeye waxayna u jirtaa hadda waxaa looga socdaa muddo meeshaas waxa weeye aguga hawo saac iyo bar meelahaas baa baarta usii soconaynay marka halkaasuu ku geeriyooday
ciddii dhashay wiilka iyo sababtii alla ka sokow ilmahan u geeriyooday iyo in deegaanka ay ama xaafadihii uu ilmahaasi ka dhashay xiriir ma la samayseen mase u tagteen
xaafadihii waa u tagnay waxaan ku yiri sababtaan maxay ku dhacday waxaa lagu nala ku yiri waraysi dheer baan lasoo qaadanay keliya maaha ayaga keliya xaaf boqolaalo kale oo aagaara ku sugan baan waxa weeye xogahooda haynaa laakin haddaan adiga waraysi la samayno waxaa la yiri dadkan imaan baa idin ka hadlaysaan dadkan kale oo hadda waxa weeye xaafadda iyo aagaarka ku sugan baa xaaladooda iyada ay serious tahay wixii ay haysteenna waa waxa ay ujeedaan aagga guryahaas markaa waxaa yaala bakti aan isleeyahay markaas kama yara konton neef oo yaayeen xalay iyo habeen hore iyo waxa yaalahaasu baxay awalna geedibay meesha ku yimaadeen oo nafla caari waxay isaga soo baxeen maadaama qorax kuleed yimid dhulka cadduunka oo gudab agagaarkiisa waa ka soo carareen oo waxay usoo carareen dhanka dhagaxa waxay jiraadeen dhinaca waxaad ka raacisaan macnaha xoolaa bal waxa inay sii ciriqaan habeeno bal waxaad kala raacisaan naacow
waa yahay ma waxaa jira xanuuno dadka haya oo deegaankaasi laga dareemayo ama ka jira
xanuuno waa jiraan baahi iyo bugto iyo biyola-aan saddexdaba dadka waa haysaa qofku xanuunku waxa weeye gaajada waxaa u heliyaa harga baa imaanaya qofkii awal waa iska baahaysnaa ama shuban baa imaanaya hadda qofkii markuu xuladaasi ay timaado waa u nuglaanayaa maogtahay in beere marka inu istaago waa lama horaabo waa yahay mala xidhiidheen maamulka gobolka iyo degmada a hoos tagtaan iyo dadkii arrimaha macaawinada qaybin jiray ama haddii guddiga abaaruhu ma idin soo gaareen oo deegaankaasi ma yimaadeen guddoomiyaha waa la xiriirnay degmada waa wada xiriirnay xaaladana waan u sheegay hadda in badanna isaga waa qaylinaya wuxuu ka qaylinaya xaaladaha jira inkastoo waxa weeye aan hadda wax macnaha aan taakulaha dadka soo gaarin laakiin gobolka hadda ansaasiya saxaafadaan lasoo xiriiray xaaladaan markaan arkay guddoomiyihiina in badan buu ka qaylinaya xaaladaas wuu la socday dadaalkiisu ma yarayn laakiin hadda waxaani waxa weeye waxaa la su-aalo ku maamaadaa madax inta la isaga dhiibayo dhintaa amarkasi weye haddana waxaan isleeyahay xaaladahan haddaysa xaalad bilaamiyeenin dadkaani maalmaha soo socda kuwo badan baa waxa weeye xaaladadu waxay ku sugnaanaysaa
aabihii iyo hooyadii dhashay iyo ehelkii cilmaha yara geeriyooday xaaladooda haatan waa sidee sideese deegaankaasi looga dareemaya geerida dhinacaaba
ayaga iyo kuwa agagaarka la degan iyo kuwo badan oo kale oo agagaaryada deganba waa waa xaaladooda waa serious wey anigu ayaga markaan ka sotay kuwo badan baan soo maray ilaa labaatan qoys baan soo maray waxaan eegayay xaaladooda waana wareysanayay xaaladaas waxay as taagan tahay last last bay taagan tahay last daylahada dadku leeyahay xubadooda ilaa haya laakiin xaaladooda waa macnaha serious bay taagan tahay waxaana kalifaya dadka baahi iyo biyo la-aan baa isugu darmooday haddana ciladay kala tahay matoorka godob jiraan oo biyaa laga soo qaadan jiray afar iyo labaatan sax bato biyaa lagama qaadin waa ciladooda intee u jiraa godob jiraan deegaankaas shan iyo labaatan kilomitr bay tu bay u jirtaa tuuladu